wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalo koonfur galbeed soomaaliya iyo magaalada baydhabo ka daafuri ansixinta qorsho isbedelka qaran ee sanada laadakuaaashanta kulankun-yawey bowse dareere doonay muddo afar maalmood ee weyna ujeedadiisa taa in lukudooda ansixinta qorsho isbedelka qaran oo markaas horey lansuubi la tashiyey bili sagaalaad ee sanadkii laha dhaafay ku-qaybgalayaalka weyba qoto dheeriyo markaasayti inkudoodo doonana arinta mudnaan le horumarinta dalka iyoana diiradda laga saara doono kobcinta dhaqaalo maalgashiga iyo horumarinta adeegyada muhiimka ee bulshada wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalo koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulxakiin maxamuud xaaji fiqi iyo ku qaybgalayaalka kala dardaarmay inuu xooga saaran qorsho shanta sane ee dareerta
waxaa kaloo iyadana muhiim ah arinta horumarinta dhaqaalaha amniga iyo u adeega bulshada intaba dhaqaalaha markaan soo qaato waddankeenna muddo dheer waxa uu ku tiirsanaa dhaqaalihiisa dhinaca beeraha iyo xoolaha beerihii iyo xoolihii waxaa aada u saameeyey isbeddelka cimilada ee waayahan ku soo kordhay dunida oo ay abaarihii ay noqdeen kuwo joogto ah haddii roob la helana roobkiina uu marmar dhibaatadiisa laftigiisa uu leeyahay oo fatahaad uu keenayo marka waxaa soo baxday inaan lagu tiirsanaan karin keliya beeraha iyo xoolaha in la helo oo la raadiyo alternative kale oo dhaqaalaha waddanka lagu horumarin karo marka qorshahan qaranka ee shanta sano ah waxaa ku jira in isbeddel lagu sameeyo halkii aan dhaqan ahaan iyo taariikh ahaan xoolaha iyo beeraha ku tiirsaneen in loo bedelo dhinaca kalluumaysiga kow iyo waxaa la yidhaahdo dhaqaalaha buluuga ah oo dadkeena lagu dhiirigeliyo inay kalluumaysiga ka faa'iidaystaan badda ugu dheer qaaradda africa ayaanu leenahay oo cabirkeedu yahay saddex kun iyo saddex boqol iyo wax la jiro oo kilomitr ah marka madowba inaanu annagoo baddaas iyo xeebtaas dheer oo afrika aan leenahay oo ay ka buuxaan khayraadka oo ugu horeeyo kalluunka haddana kaalmo adduunya aan weydiisano mar walba kulankun waybarlinku doodo doonay ansixinta isbedelka qorsho shanta san ee hadareerta waynu isdareeri doonay muddo afar maalmood ee waynu ku qayb gali doonay mataliyaalku dareera dowladda iyo ururada bulshada